somalilan ayaa markii ugu horreysay yeelanaysa ciidan iyo gaadiid casriya oo suga amniga wadooyinka iyo xaafadaha kala duwan gaadiidkan waxaa ku rakiban qalab isgaadhsiineed oo casri ah waxaana dadku garaacayaan lambar gaara taas oo ay kaga maarmayaan in ay tagaan saldhigyada booliska markay u baahan yihiin gurmad dhinaca amniga ah taliyaha guud ee ciidanka booliska somalilan sarreeye guuto cabdulaahi fadal iimaan ayaa isagu leh
in ciidanka biliisku maadaama lagu soo kordhiyey gaadiidkii loogu talagalay oo tootooyinka oo halkii saldhigga laga tegayey ay si yaroo fudud dadweynuhu ula soo xidhiidhi doonaan ciidanka gurmadka gurmadka waa laba kan waa gurmadkii degdeg ahaa ee fududaa xaafadaha dhexdooda mariyey midna waa gurmadka kale ee culus markaa waxay ka caawin doonaan nabadgelya wax weyn ka tari doonaan tuugtii dhallinyarada xaafadaha wareedhisay iyo wax kasta oo nabadgelyada wax ku dhimaya waxaanan aad iyo aad halkan uga mahad celinayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha cali maxamed owracadde oo isagoo mudiiroo gaaban joogay ku soo kordhiyay ciidanka boliiska muuqaal iyo waxtar gaadiidkaas oo nabadgelyada ka tari doona gaadiidkan ayaa loo qaybin doonaa xaafadaha caasimadda hargeysa iyada oo ay roondo ama wareeg ka samayn doonaan waxaana gaadhi kasta la socda ciidan boolis ah oo qalabaysan inkasta oo wejigan hore ciidankan laga howlgeliyey magaalada hargeysa haddana wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan cali maxamed waran cadde ayaa isagu sheegayaa in ay gobollada oo dhan gaadhsiin doonaan ciidankan iyo gaadiidkiisaba baabuurtana waxay kaga duwan yihiin hawlihii hore ee booliiska waxay leeyihiin nambar ladhaahdo nynyn oon marnaba mashquul noqon doonin qofku wuxuu awood u helayaa isagoo oo gurigiisa jooga haddii uu shakiyo ama dabaysha saqadheeduba ku badato inuu muxuu ahaa uu ku dhufto nynyn dabeedna shan daqiiqa ka bacdi la dul yimaado oo wixii baahiya ama dhibaatee haysta la xalliyo wuxuu runtii qayb weyn ka qaadan doonaan dhibaatooyinka yaryar ee muxuu ahay magaalooyinkeenna iminka dhallinyaradeennu ay ku kacdo oo ah dhallinyaro soo baxday oo iminka hablaha iyo dumarka iyo dadka makasta ama waayeelkaa dhibaateeya waxa dabeedna uu qofkaas u heli doonaa haddii uu shakiyo inuu markiiba hoosta nynyn ka taabto dabeedna qoladii isaga ku mashquulsan inay markiiba iskuweer ka qabtaan oo muxuu ahaye ay gacanta ku dhigaan dembiilayaasha waxay diyaar u yihiin ciidankaasu in wax kastoo amniga qaranka muxuu ahaye khalkhal gelin karaa ay gacan bira ku qabtaan bulshada iyo muxuu ahaye ciidankaasuna ay noqdaan qaar si toosa xidhiir u leh ka hor intii aan ciidankan maanta la howlgelaynin waxaa qofka dareema halis amni ay khasab ku ahayd in uu tago rugta boolis ee ugu dhow isaga oo ka soo kaxaysan jiray ciidan lasoo raaciyo hase ahaatee xilligan waxay noqonay in qofku uu garaaco lambarka dhexe ee ciidankani leeyahay iyada oo maamulka wasaaradda arrimaha guduhuna uu leeyahay wakhti kooban ayaa ciidankani ku gaadhi karaya goobtii laga dalbado ismaaciil xuseen farjar o v o e hargeysa